dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si kumeel gaara u xirayso sagaal safaaradood oo soomaaliya ay dibadda ku leedahay wasiirka arrimaha dibadda cabdiraxmaan bayle ayaa v o eda u sheegay in dowladdu aysan haysan kharashkii ay ku bixin lahayd safaaradahan taasina ay keentay in la yareeyo safaaradaha soomaaliya ee dibadda lana reebo lagana soo reebo soddon iyo laba safaaradood caashe ibraahim aadan ayaa wasiirka khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay waxaana ugu horrey weydiisay xiritaanka safaaradaha wadankaana sagaalka u gelin hore waxaan uga warramay in dawladdu doonayso inay dib u habay ku samayso safaaradaha safaaradahaasoo de ka batay waxaan inagu asadadan u hayno oo aan kafargarayn karno safaaraduhu sharafbay mudan yihiin de dalkii oo dhan bay matelayaan dadka dalka ay joogaan kharash badan baa ku baxa kharash soo dhaweynlaa baa ku baxa aqal iyo asadadan bay ubaahan yihiin gawaadi bay ubaahan yihiin martibaa u imanayso fund badan badan bay ubaahan yihiin markaa mid yar iyo mid weynba waa waa kharash aada u badan weeyaan marka hadee imika waan indhaha kala qaadeen soo dhawaanay oo aan doonayna inaan adduunka la xidhiidno waxaan damacnay safaaradihii iyo dawladdii inay isku soo xidhnaadaan oo safaaradihii iyo ministry of foreign affairs ay isku soo xidhnaadaan hadday labadu isku xidhnaan waayaan really wixii loogu talagalay safaaradihii ma qaban ma qaban karayaan waa garta mana aha wax safaarad loola jeedo ama individuals loola jeedo waxa weeye kaartideeni baa liidata markaa dabeetana beryahaba waxaa lagu jira in in la eego dib loo eego safaaradaha meel walow safaarad inaga joogtaabana waa dal aada iyo aad baadin ugu weyn laakiin de in lasoo yareeya laga maarmi waayey waxaan loo haynin kharashkii ku bixi lahaa golaa wasiirada way xireen waxaana kalaa ku gaadheen inay koob iyo soddon ka soo reebaan inta iminka furan iminka inta furan weliba rasmiga safaarada lasoo xidhay wax kamida suuriya oo dhibaatada ka taagan ba adigu aad arkayso south sudan waxaa kamida libya waxaa kamida burundi waxaa kamida rwanda tanzania malaysia indonesia iyo germany sagaalkaa weeyaan sagaalka carabka lagu dhuftay ee la la doonaya in hadda temporarily weeyaan temporarily sagaalkaa safaaradood marka wasaaradda arrimaha dibadda waxay u aragtay in waktigan la joogo aanay shaqadoodu muhiim ahayn ma sidaasaad u go-aansateen inaad soo xirtaan wallaahi ma odhan karo anigu muhiim maaha ma odhan kare laakiin asino waxaa jira priority oo priorities baa jira laba wax oo labaduba very important yihiin ay aada kugu wen yihiin haddaad rabacdo mid hadday kugu kalifto mid inaad la soo hadho xanuun badan bay leedahay mana odhan kartisan muhiim ma aha iyadoo muhiimaba daanay kugu qasabtay inaad sidaa yeesho marka ama odhan sidaa uma dhigi karaa wax xiriira ma la samayseen mudane bayle safiirada jooga safaaradahaasi waan la samaynay de waan iska kala daadsanahay waxaan firayaa sidii loogu talagalay inaan loola samayn lakiin intooda badan watade waraaqa waanu qornay laakiin waraaqaha waxaa ka fiicnaan lahaa inaan la hadallo intooda badanna waan la hadalay telefon baan kula hadalay wakti ma u qabateen marka ay soo gabagabeynayaan soo guuritaankooda wadamadaas ay joogaan insha allah ilaa sanadka akhirkiisa baan idhi ilaa sanadka akhirkiisa meelaha qaar ba de meshi laga soo guurayaba aqal keliya guurayo meelka guurayo xad kale guurayaaba dhibaatadu leeyahay laakiinse waaba waaba safaarada mid fara badan oo meel jeeyo guuraya waxay tahay waa dawladda inla guuraysa weeyaan mino meelahaan wax ku leenahay baa jira meela gawaari joogtaa jira hataa meela aqalaan ku leenahay baa jira sidaa la nabaday umaan yeelaynaa ilaa iyo bisha akhir iyo sanadka akhirkiisaan idhi waan de eegina doonaa balaadarsa wixii suura gelaya
safaaradahaasi aad hadda carabka ku dhufatay iyo kuwa kale ee weli sii jiraya ee muhiimka loo arkay iyagu in xilligaan maaragta aan la taaban karin intaba wasaaradda arrimaha dibadda ma kharash ay u qoondaysay oo isiin jirtaa jira safaaradahaasi iminka marka laga soo bilaabo sanadkan bilowgiisii wax la siin jiray baa jira waxaasi ma odhan karo wax ku filan weeyaan safaaraduna way kala way kala way kala miisaan weyn yihiin way kala dad badan yihiin meelaha ay jirtaan way kala qaalisan yihiin marka waxaan filayaa inaanay safaaradnama mabsuud ku ahayn waxa la siiyo safaarado dawladan caawiyaan baa jira lakin iminka marka laga soo bilaabo sanadka bilowgii ilaa hodankaan joogayba lacag la siiya la siiyaa dowlada kuma fil laakin wax la-aan bay gaanta marka waxaan filaynaa marka laga bilaabo inay wax sii kordhaan oo dawladda ku filaan karta
marka safiirada halkaa jooga iyagu ma ka cawdeen in kharashka ku yar yahay oo safaaradihii aanay sii jiri karin haddii kharashka aan loo kordhin amaba aan wasaaradda arrimaha dibadda aanay u qoondaynin kharash go-an oo ay ku shaqayn karaan waxyaalaha latilkeliyey bay ka mid tahay taasi safaaradaha aan ciidana waxba siinin dhibaatooyinka ugu badan yihiin bay kuwaasi kamid yihiin marka waxyaalaha latilkeliyey bay ka mid tahay safaaradahaasi inaanay sii jiri karin haddaan imika wax laga qaban aanay sii jiri karin waxaa la siiya aanay ku filayn aqalkiradiisii duulamaasyadii running coskii haddii baguuroon yahay wixii lagu socsocon lahaa kharash badan weeye marka wa waa qayb bay ka ahayd in ina inaan inaan inaan qaraarka dawladdu qaadato haddii safaaradahaasi lasoo xiro tusaale ahaan meelaha soomaalida ay ku leedahay ama soomaaliya ay ku leedahay hantida sida guryahoo kale iyagana ma lasoo iibinaya mise si ku meel gaara ayaa loo kareynaya oo hawshooda waa gaar inaan waxba iibina kuma kala jirno wax dawladda soomaaliya dadka soomaaliya leeyihiin meel kastaba ha joogin waxaana filayaa qaraarku inuu yahay inaan la iibin wax dawladdu leedahay dalku leeyahay waxaa kaloo taa garab garab socda aqalkii diblomaati loogu talagalay wax kale sida loo isticmaalaa norma way adag tahay diblomacy oo immunity loo aan cashuur laga qaadin oo haddaad tira kireynaya mashaakil baa lakin annaga halkaan maanta taagannahay waxay dawladuhu noo oggolaadeen hataa inaan aqalada barkino oan kaga bixino waxaan ku bixino qaar sidaas oo kale a jira marka meelahaan wax ku leenahay waxaan waxaan isku daydiinaa inaan sidii loo isticmaali karo faa'iido soo saari karo aanu isticmaalno oo la kareeya kamid tahay dawladahan asaa isku raacsannahay maalinta wax noo kordhana waxay noqonayaan kuwa hore loo horfari doono kuwaan wax ku leedahay ayay noqon doonaan markaa saasaan iminka isku wadnaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan bayle khadka telefoonka muqdisho wuxuu ugu warramayey caasha ibraahim aadan